bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaasheeda qiimaha qadarinta iyo maamuusta naga mudan ee hawada nagala xidhiidhow kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aannu idinka diyaarinay xus ballaadhan oo loogu baruur diiqayo allaha u naxariistay halyeygii cabdilaahi suldaan timacadde oo hargeysa lagu qabtay habeenkii xalay ahaa munaasabadaasi oo ay soo qabanqaabisay shabakadda wararka ee timacadde news ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano t n t barnaamijkaasi oo tafaqiya tiran islamarkaana idin raali gelin doona aan ku soo dhoweeyo oo adinku baaqo
munaasabad ballaarnan oo lagu xuseeyey sanad guuradii toddobiyo soddonaad ee kasoo wareegtay geeridii abwaankii weynaa allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan timacde ayaa xalay lagu qabtay hotel imperial ee magaalada hargeysa munaasabadaasi oo ay soo qabanqaabisay shabakadda wararka ee timacadda news network marka lasoo gaabiyo loo yaqaano t n n ayaa waxaa ka soo qayb galay saddexda xisbi qaran wasiiro abwaano qorayaal aqoon-yahano salaadiin dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreyn waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey qoraaga caanka ah ee boobi yuusuf ducaale waxa uu si qoto dheer uga hadlay taariikhda iyo sugaantii abwaan cabdilaahi suldaan timacde waxaanu sheegay in cabdilaahi suldaan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ku geeriyooday magaalada kalabaydh oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada gebeli hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa sida tan
waa hagaag haddii aynu intaasi ku dhaafno hadaladii qoraaga caanka ah ee boobe yuusuf ducale nimco maxamed ibraahim oo iyaduna ka mid ah madaxda sarsare ee shabakadaasi wararka ee timcadda news network ee marka magaceeda lasoo gaabiyo lagu magacaabo t n t gaar ahaan madaxa barnaamijyada arrimaha bulshada oo madashaasi hadallo koobkooban iyaduna kasoo jeedisay ayaa faahfaahin ka bixisay taariikhda shabakada wararka ee timcadde news network oo soo qabanqaabisay xuska sanad guurada toddobiyo soddonaad ee allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan timcadde waxaanay ka warantay nimco heerarkii kala duwanaa ee ay shabakadu soo martay iyada oo xustay in dhowaan dib u habeyn lagu sameeyey oo abwaankii weynaa ee allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timcadde nimco waxaa kale oo ay xustay in aanay noqon doonin markii ugu horreysay ee shabakadu ay qabato xuska abwaanka allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan balse ay joogtayn doonaan taasi oo ku tusaysa kaalinta uu ku leeyahay ama uu ku lahaaba suugaanta soomaalida hadaladii nimco waxaa ka mid ahaa
intaasi kadib waxaa isaguna madashaasi ka hadlay abwaanka caanka ah ee maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaana uu halkaasi ka jeediyey maanso la yidhaahdo hal abuur maansadaasi oo ka warramaysay qiimaha uu hal abuurku leeyahay daladii uu halkaasi ka jeediyey abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo maansadii hal abuur waa tan ee dhegeysi wacan
waa hagaag intaasi kadib abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi kabacdi waxaa halkaasi iyaduna hadallo diirdiiran oo dadka halkaa ka qayb galay soo jiitay meesha kasoo jeedisay maryan cabdilaahi suldaan timacadde islamarkaana maryan waxa ay muujisay sida ay ugu faraxsan tahay xuska loo sameeyey aabbaheed maryan waxa ay ka hadashay taariikh nololeedkii aabbaheed intii ay kasoo gaadhay iyada oo booba yuusuf ducaale ku ammaantay kaalinta uu ka qaato ama uu kasoo soo qaatayba soo ururinta taariikhda aabaheed maryan cabdilaahi suldaan timacadde waxay ku xanaanatay xukuumadda maanta jirta in looga baahan yahay dadka qiimaha weyn ku dhex lahaa qaranka iyo bulshada reer somalilanba oo uu ka mid yahay aabaheed allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacadde in dadkii uu ka tegey wax loo qabto iyada oo tilmaantay in koob iyo afartan qof oo ay ka joogaan tafiir ahaan cabdilaahi suldaan timacadde waxaanay si gaar ah u soo qaadatay afar wiil oo ay hooye u tahay oo ku sugnaa madasha in dowladdu ay u shaqaalaysiiso hadaladii maryan cabdilaahi suldaan timacadana waxaa ka mid ahaa
dhegaystayaal intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa xuskii loo sameeyey allah u naxariiste abwaan cabdilaahi suldaan timacde barnaamijyadaga dambe ayaad ku maqli doontaan hadalladii halkaasi laga jeediyey oo dhammaystiran balse dhinaca ayaga aan idinku dhaafno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu